bismillahi raxmaan raxiim waxaan maanta halkan ku qabanaynaa warmurtiyeed ku saabsan dagaalka gaalkacyo ka socda sida aad la socotaan waxaa wada hadal dowladda imaaraadka ku gaaray madaxweynaha dowladda puntland mudane doctor cabdulli maxamed cali gaas iyo madaxweynaha maamulka galmudug mudane guuleed waxaa la isku afgartay in colaadda gaalkacyo laga qayb qaato si loo demin lahaa nasiib daro toddobadii labadii bishii novembar waxaa ka soo degay caasimada ganacsiga puntland boosaaso madaxweynaha puntland isla galabtaas waxaa ciidanka galmudug uu soo qaaday iyo huwanta la socota ay ciid weerar kusoo qaadeen ciidanka difaaca puntland weerarkaas oo ahaa kii saddexiyo tobanaad oo uga yimaada puntland dhinaca koonfurta gaalkacyo sidoo kale saaka oo ay tahay lixdii novembar labada kun iyo lixiyo tobanka waxaa weerarkii afariy tobanaad soo qaaday maamulka galmudug iyo xulufada huwanta ee la socota taasoo calaamad u ah in maamulkaas uusan doonayn wax nabad ah inay ka dhalato guud ahaan geyga soomaaliya iyo gaar ahaan gobolka mudug dagaalkaasoo ah mid siyaasadaysan islamarkaana diimaysan islamarkaana dhul lagu doonayo dowladda puntland waxay caddaynaysaa inay si buuxda ay u jebiyeen maamulka galmudug dhammaan qodobadii lagu heshiiyey iyo waanwaantii socotay iyo isla markaana ay hurinayaan colaad ka hurinaya magaalada gaalkacyo sidaa darteed dowladda puntland waxay caddaynaysaa inay difaacayso dalkeeda dadkeeda kana laaban doonin gacanta duulaanka ay soo qaadeen galmudug iyo xulufada huwan tahay ee la socota isla markaana dowladda puntland waxay u diyaargaroobaysaa difaac dhammaystiran sidoo kale dowladda puntland waay ugu waxay ugu baaqaysaa guud ahaan shacabka reer puntland meel uu joogo inay u diyaargaroobaan dagaalkaas furan oo lagu soo qaaday dalkooda ugu dambayntii dowladda puntland waxay xasuusinaysaa dowladda dowladaha dowladaha dariska ah beesha caalamka danayaasha nabadda soomaaliya iyo dowladda federaalka ahba inay dowladda puntland doonayso xasilooni iyo deganaansho in laga helo gobolka mudug laakiin nabaddu ay ka socon laadahay dhinaca galmudug isla markaana ay buriyeen dhammaan qodobadii isafgaradka ah ee lagu soo gaaray dalka imaaraadka
mudane afhayeen maanta dagaal baa dhacay marka haddii aad og tihiin khasaaraha dhinaca puntland maxaa nooga sheegi saaka lixdii iyo bar bay duulaan kusoo qaadeen ciidanka huwanta ah ee koonfurta gaalkacyo joogay magaalada gaalkacyo dagaalkaas wuxuu soo gaaray ilaa koo iyo tobankii bar barqanimo oo saaka ilaa haddeertaana xabado teelteela ayaa dhacaya khasaaro dhimasho iyo dhaawac intaba waa jiraan waxaana soo bandhigi doonaa haddii rabbi idmo galabta shanta galabnimo sidii wax u dhaceen oo dhammaystiran maxaa maxaa ku xaqiijinaysaan puntland ahaan in galmudug weerarka ay soo qaado maanta waxaan xaqiijinaynaa in november lixdeeda oo maanta aan joogno dagaalkii duulaankii afariy tobanaad laga soo qaado koonfurta gaalkacyo isla markaana dowladda puntland aysan hal marna duulaan ku qaadin shacab soomaaliyeed iyo dhul soomaaliyeed afhayeene dad badan baa barakacay banaanka ku dhibaataysan oo qorax jooga xilli abaar lagu jiro oo waddanka abaara kulmi ka jiraan wararka mar walba idinka soo baxayana waxay ku salaysan yihiin isdifaac iyo colaad waxaadna mar walba galmudug ku eedaysan iyaga dagaalka soo qaadeen maxay tahay xalka puntland oo hayso dadkeeda banaanka ku dhibaataysan xilligan oo qoraxda jooga iyo guud ahaan dadka soomaaliyed inay nabad ku noolaadaan dowladda puntland ma aha dowlad ama maamul ama system fawdo ah wuxuu ku salaysan yahay maamul go-weyn da-le xog ogaal u ah ummadda soomaaliyeed iyo masiirkeeda isla markaana u turaya shacabkeeda iyo shacabka soomaaliyeed intaba dowladda puntland waxay marar badan ka sheegtay miidiyaha ummadda soomaaliyed u sheegtay duulaan qaawan oo lagu doonayo dhul oo haddana diimaysan oo haddana siyaasadaysan in intaasba laga soo qaaday koonfurta gaalkacyo shacabka puntland ee dhibaatadu ka soo gaadhay dagaaladaas waxay ka mid yihiin muwaadiniinta dalkooda difaacaya wayna u dhimanayaan sida ay ugu dhimanayaan mujaahidiinta askartoodaba siay furinta ugu dhimanaba iyagoona u dhibaatoobayaan nabad bay puntland doonaysaa haddii la waayana dowladda puntland nabadda iyadaa gacanteeda ku keenaysa aad ba mahadsantihin